wawliyomayra watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wawliyomayra watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan wasaaka aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka nafaaqidaadda wararka oo hadahayoo kale aad ka maqashaan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
maskax iyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeeda wacan oo wanaagsan mar kale akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa isaaka waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo soddonka bisha oktoobar labada kun iyo koob iyo labaatanka qodobada barnaamijkaanu ku soo qaadan doono idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo bilaabay qorshaha loogu howlgelayo xarunta gobolka bakool iyada oo argagixisada al-shabaabna laga weeraray dhowr jiho si looga ay isaga caabiyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maleeshiyadaasi sida ay wax u socdaan iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda gobolkaasi ayaannu barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa taliska ciidanka xoogga dalka muxuu ka yidhaahday arrintaasi ugu hordhowayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaannu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa ciidamada ammaanka dowlad goboleedka hiirshabeelle oo howlgallo ay ka sameeyeen xaafado ka mida magaalada jowhar ku soo qabqabtay ku dhowaad afartan ruux oo lagu eedaynayo inay ka tirsan yihiin ama xiriir la leeyihiin kooxda al-shabaab barnaamijkeenna waxaad ku maqli doontaan faahfaahinno dheeraad ah oo ka hadlaya howlgalka xaafadaha uu saamaynta ku yeeshay goobaha dadka laga soo qabtay iyo haddii ay jiraan dad lagu soo qabtay iyaga oo hub iyo waxyaabaha qarxa falaha- faraha kula jira barnaamijkeenna ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan oo aan idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadaasi waxaynu ku soo kordha ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed daahir degane waxaan u mahad celinayaa qaybaha farsamada ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faaqidaadda wararka reediyo muqdisho miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
waa hagaag dhegeystayaal waxaan u mahad celinayaa farsamayaqaanka istuudiyaha sideedaad ee reediyo muqdisho farsamayaqaan maxamed cabdiqalaf haddii aanu ku horeyno gobolka shabeellaha dhexe caasimadda magaalada jowhar ee dowlad goboleedka hirshabeelle howlgal ayaa saacdihii lasoo dhaafay ciidanka dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen waxaana ay gacanta ku soo dhigeen dad gaaraya afartan ruux oo looga shakisan yahay in ay falal amni darro la damacsanaayeen magaaladaasi jowhar haddaba wariyaha warbaahinta qaranka ee deegaanada hirshabeelle cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa hadda khadka toos ugu jira cabdiraxmaan bal waxaad noo sharaxdaa howlgalka goorta uu bilowday
waa mahadsan tahay een, ciidamada booliiska een, dowlad goboleedka hiirshabelle ayaa howlgallo ballaaran een, xalay ilaa saaka waxa ay ka sameynayeen xaafadaha kala duwan ee magaalada jowhar een, howlgalka ayaa saraakiishu waxa ay ku sheegeen inuu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada jowhar maadaama jowhar een, martigelinayso doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka een, soomaaliya oo kuraas ka mid ahna lagu dooran doono een, caasimada een, waxaa jirta in howlgalka een, lagu soo qabtay ku dhowaad soddon ruux oo laga soo qabtay xaafadaha kala duwan ee jowhar een, afhayeenka ciidamada booliiska dowlad goboleedka hiirshabelle oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dadka ay soo qabteen een, qaarna een, la sii daayay halka qaar kalena weli baaritaanadooda ay socdaan waxaana la weydiinayaa een, dadka een, een, deganaashiyahooda een, magaalada sidoo kale waxaa la weydiinaya waxyaabaha ay ka shaqeeyaan si loo ogaado een, waxa uu yahay shakhsiyaadka magaalada kucusub haddii ay haystaan ruux ka damiin ah inta ay magaalada ay sii joogayaan marka su-aal noocaas oo kale ayaa jiray dadkii damiin loo helana waxaa ahaayeen kuwa lasii beynayay halka kuwa kalena ilaa baaritaankooda uu ku dhamaan lasii haynayo marka howlgalkuna waxa uu ahaa mid saf ballaaran ah oo ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabelle ay sameynayeen waxa uuna dabajoogay howlgallo maalmihii aynu soo dhaafnay ciidamadu ay ka sameynayeen guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle islamarkaana booliisku sidoo kale booliisku ay ka sameeyeen degmada beledweyne gobolka hiiraan howlgalkan ayaa waxaa uu yahay mid lagu sheegay in uu sii socon doono ilaama magaaladu ay ka qabsoonto doorashadii golaha shacabka oo ay noqoto magaalo lamid ah magaalooyinka kale nabdoon dalka waxaan ognahay juuhar waxay safka hore ay kaga jirtaa magaalooyinka ugu amni wanaagsan ee dalkeena oo dhibaatooyinka aysan ka dhicin laamaha amniga qeybahooda kala duwan ayaa iska kaashtaa sugidda amniga ah ee magaalada juuhar waxaa intaasi sii barbar socda in magaalada barihii kontaroolada loo kordhiyay si loo xaqiijiyo amniga loona diyaar garoobo doorashadii golaha shacabka maadaama wafuud kala duwan ay magaaladu ay imaan doonaan waxaana sidoo kale howlgalladan talisku ay ku sheegeen in lagu xaqiijin doono amniga iyadoona bulshada loogu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabelle islamarkaana amniga qof waliba u wanaagsan yahay laga hortago wax waliba oo lidii ku ah amniga jowhar bulshadu ayaa inta howlgalka ay socdeen booliiska si aada ula shaqeynayay iyagoona ka codsaday in wada shaqeyn dhow ay wada yeeshaan booliiska iyo weliba bulshada ku nool magaalada jowhar maadaama horey ay u jireen tababaro la siinayay shacabka iyo booliiska oo ujeedka laga lahaa in ahayd in wadawada shaqeyn dhow ay wada yeeshaan islamarkaana laga wada shaqeeyo sidii bulshada ku nool jowhar ay nabadgelyo ay ugu wadanaa loo lahayo marka howlgalka kuletaba saaka waxa uu ka qabsoomay jowhar haddii uu sii socdo weliba waxyaabaha kale ee kusoo kordhana dhegeystayaasheena raadiyo muqdisho dib ayaan ugu soo baahin doonaa
waa gartay cabdiraxmaan waxaa wararku sheegayaan in dad tiradoodu ay gaarayso afartan ruux in lasoo qabtay ama ay ku dhowdhowdahay kuwaasi oo laga shakisan yahay bal xaafadaha laga soo qabtay iyo xogta laga hayo shacabkaasi
xogta laga hayo waa waxay tahay in marka hore la ogaado shaksiyaadku waxa ay yihiin iyo degenaashiyahooda magaalada iyo qof weliba oo magaalada yimaada in yimaada in qof ka damaanad ah uu helo howlgalkana waxa uu ahaa mid ciidamadu guud ahaanba jowhar ay ka sameyneen xitaa deegaanada hoos yimaada magaalada ayaa howlgalkan muddooyinka ayna soo dhaafnay laga sameynayay
waa tahay marka tallaabadan ciidanku ay qaadeen bal howlgalka xaafado gaara miyaa uu saameyn ku yeeshay mise guud ahaan magaalada oo dhan ayuu howlgalku ahaa
howlgalku qaar ka mid ah xaafaduhu ayuu si aad ah u saameeyey wuxuuna yahay mid maalin kasta la sameeyo oo xaafadaha oo dhan laga sameeyo marka qaar ka mid ah xaafadaha ayaa howlgalka laga sameeyey waxayna sheegeen xaafadaha kalena howlgalka iyagana la gaarsiin doono marka jowhar oo idil ayaa howlgalku lagu sheegay in laga sameyn doono guud ahaanba
waa gartay maxaa ka jira wararka sheegaya in dadka lasoo qabtay qaarkood ay faraha kula jireen hub iyo waxyaabaha qarxa guryahoodana ay ku haysteen
war intaasi ku saabsan oo waxyaabahaasi hadda lagu soo qabtay oo dhamaystiran ama faahfaahsan ma hayno oo waxaan ku sugaynaa kulleytaba laamaha amniga in war rasmi ay kasoo saaraan
waa gartay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta dowlad goboleedka hirshabelle maadaama hadda ay diyaargarowgii ugu dambeeyey ugu jirto doorashooyinkii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya haddana waxaa jira oo barbar socda dadaallo amni oo lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka magaalada marka ma jiraan ilaa hadda tallaabooyin magaalada ganacsigeeda saameyn ku yeesha ama socodka dadweynaha saameyn ku yeesha oo dhinaca amniga loo qaaday
Een, ganacsiga magaalada ma jiro wax saameyn ah oo ku yeeshay ama ay ku yeesheenba een, howlgalladan een, sababtoo ah een, xiliyada habeenkii ilaa iyo inta dadweynuhu ay jiifaan ayaa howlgallada la sameeya marka saameyn hadda aan isdhihi karno dhaqaaqii ganacsiga ayuu hakiyey howlgalkaasi ma jiro balse een, waxa uu sii kordhiyaa in xiliyada habeenkii een, dadka ay ku dhiiradaan in ganacsigooda ay eh, waqti dambe ay isaga gaaraan oo nabadgelyo ay ku shaqaystaan marka een, ma jiro howlgalka een, keliya ma aha in al-shabaab een, lala beegsado xitaa waxaa jirtay in burcad dadka een, dhibaateyn jiray naftirkooda lagu soo qabta een, dadka maandooriyaha isticmaala een, qudhooda lagu soo qabto marka howlgalku waxa uu yahay mid ujeedo badan leh oo een, lala xiriira marka sidii guud ahaanba amniga magaalada uu noqon lahaa mid aad u wanaagsan marka een, saameyn hadda aan togan oo isdhihi karno een, dadka waa uu ku yeeshay howlgalkan ma jiro
waa tahay bal gabagabadii cabdiraxmaan ee gabagabadii haddii aan ku weydiiyo een magaalada jowhar maadaama ee dad badan la qabqabtay ciidanku ay gacanta ku hayaan qaab caynka ah baa loo kala saaray maadaama dad shacab ah oo aan ee, dembiga ama tuhunka ku jirin maadaama ay soo bixi karaan sidee loo kala saaray oo dadka loo sii daayay
howlgalka qof waliba oo damiin lagu helo loo helo waxaa la sii daynaya kuwa kalena qofka damaanada ayaa lagu raadinaya inta la yaqaano magaalada ku dhashay oo amnigiisana lagu kalsoonaan karana waxau ahaa dad la sii daynaya marka waxa uu ahaa mid damaanad inta badan dadka lagu sii daynayay oo dad la yaqaano oo ay kusoo degayeen ama qofka la daynayo reer jowharka ahba qudhiisu damaanad lagu sii daynayay
aad iyo aad baad u maasan tahay cabdiraxmaan xuseen wadani ayuu kaasi ahaa wariyaha warbaahinta qaranka ee deegaanada hirshabelle oo ku sugan magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe barnaamijku waa faaqidaada wararka halkaad nagala socotaana waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijku waa faaqidaada wararka halka aanu idinkala hadlaynana waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen inay bilaabayaan qorshaha howlgal lagu xoreynayo gobolka bakool deegaano ay uga sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab si looga hortago dhibaatooyinka ay bulshada ku hayaan taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgal lagu baacsanayo kooxahaasi laguna xoreynayo deegaanada ay weli kaga sugan yihiin gobolka bakool maleeshiyadaasi waxaana uu taliyuhu carabka ku dhuftay in ay hadda wadaan dadaaladii ugu dambeeyey ee ku aadan duulaanka ka dhanka ah deegaanadaasi dadka shacabka ah ay ku dhibaateynayaan kooxdaasi waxaana uu sidoo kale taliyuhu carabka ku dhuftay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay tallaabo ka qaadi doonaan cid weliba oo loo arko inay liddi ku tahay amniga shacabka iyo deegaanadooda hadal kooban ayuu siiyey warbaahinta waxaana uu yidhi
sidaad ogtihiin gobolka bokool wuxuu ku jiray xaalad adag oo ah inay nabaddiidku ka gooyeen waddooyinkii isla markaas ay u diideen shacabka inay helaan uutulduruurigii xataa iyo ganacsigii iyo wax walba oo bani aadamku isticmaali lahaa inay ka hor istaageen sidaa daraaddeed waxaa la go'aansaday in la dardargeliyo sidii looga hortagi lahaa nabaddiidka shabaab isla markaasna loo furi lahaa waddooyinka gobolka bakool degmooyinka uu ka kooban yahay arrintaas falanqayn dheer kadib waxaa la go'aansaday oo laysku raacay in hawshaas si dardar leh lagu bilaabo shabaabna meel kasta oo uu joogo lagu ugaarsado si shacabka gobolku dhaqan ay u helaan amni iyo nolol tan hadda ay ku jiraan mid ka fiican sidaa aawadeed shacabka gobolka bokool waxaan ugu baaqayaa iyaga oo dhibka mar walba ku dhacayo in ay garab istaagaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed si looga adkaado nabaddiidka iyaga dhibka ku hayo
aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal waxa uu ahaa taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow oo la hadlay warbaahinta qaranka waxaana sida aad maqlayseenba uu sheegay in ay jiraan dadaallo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay wadaan oo lagu doonayo in shacabka lagu xoreeyo maadaama ay deegaano ka mid ah gobolka bakool caqabad ku noqdeen maleeshiyada al-shabaab maadaama deegaanadaasi qaarkood gobolka bakool ay godoomiyeen wadooyinkiina ay xireen islamarkaasina ay diideen in raashinka iyo sidoo kale adeegyada kale ee bulshada u baahan tahay in la soo geliyo deegaanadaasi iyo gobolka bakool
wawliyomayra matana weeyo melbay ka wadag idigay bidixi ma ka maarantaa waa hagaag dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka aad dhegeysanaysaan maanta oo axad ah ayaa waxaa la filayaa in la xareeyo ergada doonaysa xildhibaanada golaha shacabka ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka ee ku matalaya gobolada waqooyi si loo siiyo tababar la xiriira doorashooyinka kaasi oo ka socon doona muddo hal maalin ah goobtaasi ergada ayaa maanta waxaa lagu xareynayaa waxaa la siinayaa nidaamkii ay u mari lahaayeen doorashooyinka iyo sidoo kale dhammaan shuruudaha ku qoran habraaca ay soo saareen guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar waxaana ergada la bari doonaa sidii loo codayn lahaa iyo akhrinta loo mari lahaa nidaamka doorashada iyo habraaca dalka uu leeyahay guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay maanta markii uu dhammaado tababarkii ergada loo sameynayo ay sheegi doonaan sida ay wax u wadi doonaan iyada oo ay sheegeen in ay dhici doonto maalinta isniinta ah oo berri ah si ay maadaama lasoo gabagabeynayo maanta in ay doonayaan in maalinta berrita ahna lagu dhawaaqo qorshahatii labaad waxaa guddoomiyaha doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan cabdishakuur cabiib xayir uu sheegay inuu guto waajibaadka ka saaran diyaarinta ergooyinka iyo sidii loo fahamsiin lahaa waajibaadka saaran iyo habka ay u marayaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya ee soomaaliya
soomaali waa mid wawliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka nafaqeeda wararka reedi muqdisho ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa waxaa idinku soo maqan waa idinkaga tegayaa heeska halkudhigiisu yahay dhaqaalaha daneeya oo uu ku luqeeyo heesaagii weynaa maxamed xarakow maxamed iyadoo midhaha iyo laxankaba uu ahaa maxamed xarakow maxamed waxaana qaybta wadaniga ee radio muqdisho lagu xareeyey oo la qabtay heeskaasi saddex iyo labaatankii bishii saddexaad kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waxaan idin leeyahay maqal haboon sidaasi oo nabadgelyo
dambay ugu bogaane dambay ugu bogaane malyahay dhawaaqiyo dhacadiidka daayo malyahay dhacadiidka daayo dhaqaalaha daniya dhaqaalaha dhaqaalaha daniya dhoofto xebahayna dhigataa xoolaha dhuraysan dhayahayo maqalkuba marakiibta dhoofto xebahayna dhigataa xoolaha dhuraysan dhayahayo maqalkuba dhambay ugu bogaane dhambay ugu bogaane malyahay dhawaaqiyo dhacadiidka daayo yahay dhawaaqiyo dhacadiidka daayo dhaqaalaha daniya dhaqaalaha dhaqaalaha daniya kacayso dugsiyadayna dhigataa barahi dhex jooge dhayahayo maqalkuba dhalintaan kacayse dugsiyadayna dhigataa barahi dhex jooge dhayahayo maqalkuba dhabbay ugu bogaane dhabbay ugu bogaane malyahay dhawaaqi oo dhacadiidka daayo madyahay dhawaaqi oo dhacadiidka daayo dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha daniya dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha daniya badan casuuso wowyaadu dhex marayaan beeraha u dhowi baa nayaxayo maqalkuba wadan casuuso wowyaadu dhex marayaan beeraha u dhowi baa dhayaxayo maqalkuba dhabbay ugu boogaane dhabbay ugu boogaane ummad yahay dhawaaqiyo dhacadiidka daayo ummad yahay dhawaaqi oo dhacadiidka daayo dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha daniya dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqa daniya qoraxdu dhacayso muddadhii mareebtay geludheel madow yahay dhayaxayo maqalkuba qoraxdu dhacayso muddadhii mareebtay geludheel madow yahay dhayaxayo maqalkuba dhabbay ugu boogaane dhabbay ugu boogaane